haddaba ra-iisul wasaaraha cusub cabdifaarax shirdoon saacid waa nin caynkee ah caashe ibraahim aadan caashicuud ayaa warbixintan ka diyaarisay taariikh kooban oo ka hadlaysa ra-iisul wasaaraha cusub ra-iisul wasaare cabdi faarax shirdoon oo loo yaqaano saacid waxa uu ku dhashay degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud sannadkii kun iyo sagaal boqol sideed iyo kontonkii halkaasoo uu waxbarashada asaasiga tan sare iyo dugsi qur-aankaba uu ku qaatay intii u dhexaysay sannadihii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatankii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol sideed iyo toddobaatankii waxa uu ka mid ahaa dufcaddii tababarka militari ku qaadatay kuliyaddii tababarka militariga xalane ee dowladdii maxamed siyaad barre injineer cabdi maxamed sabriye oo ah nin ganacsado ah oo degan magaalada nairobi ee dalka kenya oo muddo dheer ay is yaqaaneen ra-iisul wasaaraha cusub ayaa ii sheegay xilliga uu bartay iyo waxa uu ka yaqaano ra-iisul wasaaruhu cabdi faarax shirdoon oo caan ku ah ama loo yaqaano magaca la yidhaahdo saacid waxaan aqaanay laga soo bilaabo ilaa lixdan iyo sagaalkii oo aan isla fadhinay fasalka koowaad ee dugsiga dhexe ilaa iyo intii ka dambaysana waan aqaanay oo dugsigaas dhexe waa wada dhamaysanay gahayran wada dhiganay oo aan ku aqaanay yaroo koodano uu dawladda u shaqeeyey waan aqaanay kadibna wuxuu noqday nin leh ganacsi gaar ah oo dhinacaasuu ku biiray oo ilaa iyo hadda ku sugnaa ganacsigaas gaarka ah mar allaale iyo markii mas-uul xil sare loo magacaabo waxaa wax badan la iska weydiiyaa shakhsiyaddiisa iyo sumcadda uu bulshada ku dhex leeyahay injineer sabriye oo ilaa iyo waxbarashada dugsiga hoose ay iska soo hor muuqdeen ra-iisul wasaaraha cusub ee doctor saacid ayaa sidoo kale ka hadlaya akhlaaqda iyo kartida ra-iisul wasaaraha intay gaarsiisan tahay dugsiga hoose dhex markaan dhiganaynay cabdi faarax wuxuu ahaa nin tacliintana aada ugu fiican bulshadii iyo macalimiintii iyo maamulkii iskuolka uu dhiganayana ay aada iyo aada ugu yaqaaneen inuu ahaa nin aada u akhlaaq fiican intaan isnaqaanayna saacid wuxuu ahaa qof jidkiisa yaqaana urursan aan ahayn dadka gafafka iyo xurmaddarrada iyo waxyaabaha lamidka ah ay ka dhacaan intaan anigu aqaano waxaan isleeyahay waa qof ku habboon dhanka hogaaminta iyo iyo iyo xiriirinta bulshada hadday soomaalida nasiib u noqoto maanta in cabdi faarax shirdoon prime minister looga dhigay waxaan u rajaynaynaa isagana guul ummadda soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa dhibaatada ay ku jirto isaga iyo madaxweynaha cusub iyo baarlamaanka cusub iyo tiimka ay magacaabi doonaanoo wasiirada ahda inay noqdaan tiimkii ugu fiicna aada iyo aadaan u rajaynaya inay noqon doonaan sidaas ra-iisul wasaare saacid waa shakhsi inta badan noloshiisa ku soo jiray howsha ganacsiga intii u dhexaysay sannadihii kun iyo sagaal boqol sagaal iyo toddobaatankii ilaa iyo kun iyo sagaal boqol saddex iyo siddeetankii waxa uu shahaadada heerka koowaad ee dhinaca dhaqaalaha ka qaatay jaamacaddii ummadda soomaaliyeed ee muqdisho intii u dhexaysay sannadihii kun iyo sagaal boqol saddex iyo siddeetankii ilaa iyo shan iyo siddeetankii waxa uu xirfadda dhinaca dhaqaalaha kula shaqeeyey wasaaradihii maaliyadda iyo beeraha waxa uu ahaa nin leh kambeni madax bannaan oo lagu magacaabi jiray shirdoon international iyo mid kale oo la yidhaahda shifraco oo labaduba ka shaqayn jiray ganacsiga guud maadaama uu haddaba ra-iisul wasaare saacid yahay nin ay howshiisa u badnayd dhinaca ganacsiga ma leeyahay aqoon iyo faham siyaasadeed oo uu wax kaga qaban karo howlaha siyaasadeed ee ra-iisul wasaare ahaan hor yaalla waa kan mar kale injineer sabriye howlahaas privateka inkastoo uu ku jiray saacid laakiin gaar ahaan dhowr iyo labaatanka sanoo hadda dalku ku jiray dagaalka sokeeye wuxuu ahaa nin aada iyo aada ugu dhuundalooloo ka warqaba arrimaha siyaasadda iyo nabadgelyada iyo iyo iyo iyo howlaha ka jira soomaaliya si aada iyo aada ula socda dadka soomaaliya ama xagga siyaasadda ama xagga nabadda hogaamiyana xiriir fiican la leh marka ganacsigaasuusa u badnaa isaga wax badanna wuxuu ka qabtay dhinaca taageerada dad dadka dhibaataysan ama ha ahaadaan dad colaado iyo abaaro iyo dhibaato kala qaba oo kambanigiisa guud ahaan ama gaar ahaan isaga shaksiyadiisa wuxuu ahaa nin aada iyo aada uga warqaba howlaha noocaasa gacanna u siiya gaar ahaan dhanka talada iyo dhanka dhaqaalahaba ka sokow in horaantii sanadkan ra-iisul wasaare saacid loo doortay inuu noqdo guddoomiyihii u horreeyey ee golaha rajo kaas oo ahaa mid kulminayey waxgarad siyaasiyiin iyo ganacsato ujeeddadiisinu ahayd dib u dhisidda dimuqraadiyadda aasaasiga ah ee soomaaliya haddana injineer sabriye ayaa ku sifeeyey ra-iisul wasaaraha inuu yahay shakhsi leh karti hogaamineed islamarkaana ah nin ay isfahmi karaan madaxweynaha isagoo taana ku sifeeyey awoodaha iyo fahamka uu kala imaanayo dhanka ganacsiga waxaa u dheer inuu yahay qof leh tayo problem solving ama dhibaato xallin oo ah xaqiiqatan waxay hibaaho ilaahay qofka siiyo aana huba inuu saacid aada ugu fiican yahay waxaan isleeyahay saacid wuxuu leeyahay tayadii ay u baahnayd dhibaatada maanta soomaaliya ka taagan iyo waxa ay soo martay ka bixideedu tayadii ay u baahnayd in la xaliyo inuu leeyahan aaminsanahay waxaan sidoo kale aaminsanahay madaxweynaha isaga laftiisu ninaan aqaanaa ana aaminsanaha laba ninoo aqoon ahaan iyo da ahaan iyo faham ahaanba isla jaan qaadi kara inay yihiin waxaan uun rajaynayaa ragga hadda yimid iyo gabdhaha hadda yimid ama baarlamaan ha ahaadaan ama dawlad ha ahaadaane inay ilaa iyo xad meel wax gaarsiiyaan waayo waxaan tuhumsanahay dhibaatadu way ka ballaaran tahay wax lagu boodi karo sanad iyo laba iyo teram afar sana iyo wax ku xalismaayo way ka ballaaran tahay laakiin waxaan ka rajaynaynaa tiamkan hadda yimid oo oo dhan walba ama baarlamaanka ama madaxweynaha ama prime ministerka inay qaadaan tallaabooyinka inta ay karaan waan u hambaliyeynaynaa waxaana ugu ducaynaynaa ilaahay inuu ku duwo meesha xalka soomaalidu ku jiro iyaguna ay magac iyo sharaf adduunka ka qaataan aakhirana ay liibaan ka helaan si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaaraha cusub ee goor dhoweyd la magacaabay ee cabdi faarax shirdoon saacid ayaa looga fadhiyaa inuu noqdo mid karti iyo adadeyg badan u yeesho howlaha culus ee horyaalla ee ay ka midka yihiin soo dhisidda xubno golo wasiiro oo tayo iyo kartiba u yeelan kara in ay waajibaadkooda shaqo u gutaan si hufan oo ay daacadnimo ku dheehan tahay iyadoo dhinaca kalena looga fadhiyo inuu noqdo ra-iisul wasaare la mahdiyo oo qanciya ummadda soomaaliyeed ee ay daashadeen dagaalada colaadaha iyo musuq maasuqa ra-iisul wasaare saacid waa aabbo leh afar carruura iyo xaas
cashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa taariikhda ra-iisul wasaaraha cusub cabdi faarax shirdoon saacid noo soo koobaysay